halkan waa shir sanadla ah oo looga hadlo betroolka iyo gaaska horumarka qaaradda africa ee sameys shirkadaha waaweyn adduunka oo dhan waa kasoo qayb galo sanad kastana waa joogta xilligaana la qabtaa november bilowgeeda waa gartay sanadka marka muxuu kaga duunaa sanadihii hore wala ada annaga haddaan nahay soomaali sanadii hore waa naga duuna waa markuu horeysan caddaynay inaan shan iyo toban block oo oo betroolka badda laga helo ah aan rabno inaan gadno aan sheeganay shirkado badan oo daneeyaha jooga meesha waxay u baahan tahay markaa in negotiationka lala galo shirkadaha imaan doono iyo inaan haysano dad aqoonti loo capacity loo nimankaa negotiationka la samayn karan inay jiraanna waa muhiim tusaale ahaan professor shirkan wuxuu kusoo aadayaa xilli dhowaan sharikadaha shidaalka soo saara ee shell iyo exxon ay soomaaliya siiyeen hal dhibic toddoba milyan oo dollar oo kiro ah marka maxay ku kala duwan yihiin sharikadahan shidaalka loo soo bandhigayo la raba in laga iibiyo shidaalka soomaaliya iyo kuwa iyagu horay u haystay heshiisyada ee dowladdii burburtay ay heshiiska la gashay kiradan laga qaadayo hadda sida exxon iyo shell oo kale inaan kala saarno waayo shirkadaha cusub oo hadda raba inay concession soomaaliya ka qaataan iyo shirkadaha dagaalka ka hor kulahay concessions kulahay soomaaliya shirkadihii ka hor kulahay dagaalka ka hor waxay leeyiin waxa layidhaha force majora u ogolaanayo in waxoodii dhulkoodii ay sharciga u haysteen inay inay ka shaqaysan karaan laakiin waxaa laga rabaa inay baxshaan rantiga inay baxshaan intaas sano ayay waxayareen meeshu waa gartay shirkadaha cusub waa inay sharciga cusub oo hadda jiro negotiationka ay geli doonaan sa qiyaasa guddiga la magacaabi doonaa oo negotiationka la gala shirkadaha oo aqoon u leh shidaalka umale maayo in dadka qaarkood qof kasta la iskaga diri karo dad waxaan u baahannahay aqoon iloo la xisaabtami karo shirkadaha waxaa la gadayo waa dhul soomaaliyeed shidaal sooma khayraad soomaaliya la gado waaya marka waa inuu yimaado xisaabtan shirkada nin aqoonta ule amba qof aqoonta ule inay meesha ka qayb gasho haddii laayana marka macluumaadka ay soo bandhigeen soomaaliya oo dadka maalgashiga sameeya iyo sharikadaha waaweyn ee shirka eedan kala qayb galay macluumaadkay soomaaliya usoo bandhigtay ma yihiin macluumaad iyo dadiilale oo la dhihi karo soomaaliya shidaalkeedu mustaqbal fiican buu leeyahay waxaan ka hadlayna waa shidaalka badda laga hela ilaa hadda dhulka kama hadlo weyn waa gartay shidaalka ilaa hadda la helana laba shirkadooda ka shaqeeyay runtii waxa la hela wax fiican waayo waxay tilmaamayaan shidaal fiican oo ku jira soomaal soomaaliya waxaa laga hadlaya waxa waa dhinacan jubbaland ilaa ilaa galmudug waay waxaa laga hadlaya ilaa hadda dhulalkaa lasoo bandhigayo waxaa jiray muran ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya oo isku haystay qeybo kamida badda lakabyo ku yaala macluumaadyada lasoo bandhiga ma ku jiraan maya maya maya kuma jiraan kenya teeda kuma jirto meesha laisku haysto kuma jirto